Haweenka ka ganacsada shaaha ee Jowhar ayaa kaalin weyn ka qaata nolosha qoysaskooda taas oo fursad u noqotay in haweenku ay ku shaqeystaan. Shukri Maxamed waxa ay ka mid tahay ganacsatada iibisa shaaha suuqa weyn ee magaalada Jowhar, waxaana Shukri weydiiyay sida ay u iibinayso shaaha ay nolosheeda kaga maareyso, iyadoo sheegtay in ay jiraan caqabado dhanka ka yimaada maciishada balse ay ka hesho nolol maalmeedkeeda.
Maxay ahayd shaahan ku kariyaa sarta garoobada. Sokortii waa lagu qaalooday macaashada dhan waa qaalooday. Sokorta kiiladii waxaa la dhahay labaatan iyo laba kun. Qiimaheedu waa bedelanay saddex kun aa la gadoobaa. Maxay ahayd wadooyinkii adduunyada waa xirxirmeen dhiiqo biyo jidgooyaa dhacday. Alxamdulilah shukr bil caalamiin. Hadda kadib wadooyinka waa noo furmayaan saan waa la dhaamaa. Waxay dhaheen laba kun baa ku sii jiray hadda laba kun ma rabnay dhaheen waxaa rabnaa dhaheen in laba kun saddex kun ma rabno labada kun aan diyaar la hadda laba kun gadaynin anaga ma rabna shaah camal. Anaga wax dhib weyn aan ugu noqotay dhuxushii qaali waaye qarfi heelka qaali. Maxay ahayd dhuxushii lagu shiday dabka waa qaali caanihii qaali waaye koombada caanaha toban kun waaye. Wallaahi arrin xoogan aa jirto ilaahay inuu khayr keeno maahan saan haddii lagu sii socdo koob shan kun waa noqonaa. alxamdulilah noormaalkiisa waa fiican yahay hadduu shaaha kuu gadmo ilmaha biilkooda bannaanka waaye wixii la sheegta dembi waaye shaaha hadduu kuu gadmaayo maasha allah waaye xiliyaha uu shaaha gadmaa markay wadooyinka furmaan ee biyo ay soo gelin ee qoraxeed uu jiro haa shaaha wuu gadmaa laakiin hadda heer baadiyihii imaa jiroo laga ganacsan jira ma joogaano heer beledkana badanaa shaah macabaaya heer baadiyaha lagu noolaay sabdigii oo kale maasha allah suuqa dhaqaalo noolahay hadda sabdigii suuqa wuu xumaaday qiimaha sokorta hadda la iibinayo ebel waxaana lagu sii jira toban iyo shan kiiladii hadda labaatan iyo laba kun kiiladii ay noqotay marba marka ka dambeysa waxaa soo badanaya haweenka ku biiraya ganacsiga shaaha kuwaasi oo ka maareeya noloshooda